bismillahi raxmaan raxiim waxaan doonaya waad og tahay halkan waxaa ka dhisan dowlad goboleed la yidhaahda jubbaland inta anigaan xilka hayo waxaan doonayaa inaan hay-adaha dowladda ama institutionska aan xoojiyo si system dawli ah oo xidado leh oo la kala talaxo oo dimuqraadiyad ku dhisan loo helo marka dhammaan hay-adaha dawligaa inay hirgalaan ayaan xoogga saaraya waata mudan madaxweyne dhinaca nolosha markaan ka hadaln xoolo dhaqatada iyo beerleyda ee gobolka gedo ku sugan maxay tahay caqabadaha haysta xilligan
runtii waa ammaan daro sababtoo ah dhulka miyiga ah oo xoolaha ku nool yihiin iyo beerahaba waynugu adagtaa annaga dawlad ahaan adeegii dawliga ah inaanu gaarsiinno intooda badan sababtoo ah nimanka nabaddiidka ah ayaa inta badan dagaallo ku dhufoo ka dhaqaaqa deegaanadaas isku hayo marka haddii aad xoolaha xagga calafka iyo biyaha iyo daaweynta iyo wax badan aad ka qaban lahayd waxaa kuu diidaya ammaan daro xagga beeraha sidaas oo kale waxaad ka qaban lahayd waxaa kuu diidaya ammaan daro marka in la horumariyaa wax soo saarka iyo beeraha in la dhiirigeliyaa xoolodhaqatada iyo tacabka xoolaha intaba waxaa caqabadda ugu weyn oo naga haysta ay tahay xagga ammaanka
marka maxaa idinkaga qorshaysan
runtii waxaan oga qorshaysan inaan ammaanka horumarino ammaanka haddaan ku guulaysanana waan gaari karnaa dadka reer miiga ah iyo dhammaan beeraleyda inaan gacan siino oo adeegii ay naga filayeen aan u samayno dhinaca kale arrimo abaaro ayaa soo noqnoqda oo ragaadiyey nolosha dadka iyo dunyada iyana maxaa idinkaga qorshaysan si aad wax uga qabataan runtii markii daraasad dheer la sameeyey abaaraha waad ogtahay xilliyada roobabka mararna roobab fiican baa la helaa in badan oo isku xigta xilliyada roobabkana waa la waayaa xilliga roobka la helana gobolkan siduu u samaysan yahay markaa fiirisid ayadoo aan dooxada jubboo kale loo gelin waa togag waaweyn buu leeyahay waa dhul sarreeyo webiga ayay biyaha ku soo shubaan marka waxaa dhici karta maanta roob xoog la hadaay oo biyaha togoga mareen in maalmo kadibna halkaas ay meel oon ay isu bedesho marka waxa inooga aanu qorshaynaynay inaanu samayno biyo xireenno gobolka gudihiisa ah oo togogaas biyaha ay webigu soo gudbinayaan loo helo xal kale looga faa'iidaysto dhinaca kale dhaqaala-aanta dhallinyarada way koraysaa iyadoo aanan jirin wax qorshaa marka adinku haddii aad tahay madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedka jubbaland maxaa qorsho aad u haysaa
dhallinyaradu waxaanu aad iyo aad xoogga u saarnay in loo helo shaqa abuur dhowr qorsho ayaa nooga socda dowlad goboleedka jubbaland oo ilaa toban kun oo dhallinyaro ah la doonaya in shaqo loogu abuuro dhallinyaradu saad og tahay waxaa ka faa'iidaysanaya xoogaga nabaddiidka ah oo si khaldan ugu faa'iidaysanaya maskaxdooda marka shaqala-aantana waxay ku hogaaminaysaa iyo waxbarasho la-aanta inay qoriga qaadaan marka in xagga waxbarashadana lagu dadaalo fursadana loo abuuro xirfadana la baro khaasatan kuwa qaxootiyada ka soo noqonaya aad aad u fara badan waxaanu samaynay dhowr barnaamij oon rabno inaan dhallinyarada wax ugu qabanno laakiin tabarta waad og tahay xagga dowladda iyo xagga dowlad goboleedka baan u leenahay marka waxaanu rabnaa dhowr qorsho oo beesha caalamka aan hor dhignay inaan jawaabo ka helno si dhallinyarada loogu abuuro fursado shaqo iyo fursado maxay ahayd waxbarasho iyo xagga farsamada gacanta intaba sida kalluumaysiga loogu jihin lahaa waxyaalo fara badan baa noo qorshaysan haddii alla dhinaca maamulka ka waran maxaa kaaga qorshaysan
maamulka sidaad la socotaan halkaanu gobolkaanu dibxureyn buu galay dhammaantii shabaabka gacanta ku qabtay iyo dhammaan dhulka jubbaland oo dhan in badanoo ka mid ahna shabaabka gacantay ku hayaan deegaan walba marka la xoreeyo waxay ahayd in laga dhiso maamul yar oo kumeel gaar ah laakiin hadda waxaanu meelmarinay xeerka dhismaha golayaasha deegaanka waxaanu meelmarinay xeerkaas iyo shuruudaha qofka ka mid noqon kara marka waxay noo qorsaysan mustaqbalka dhow inaan bilowno dhismihii golayaasha deegaanka si maamul ay dadka doorteen oo kalsoonidiisa ku dhisan loo helo goorme ayaad ku tal jirtaan
runtii bilaha foodii nugu soo haya mar haddii xeerkii la meelmariyey daafur u samaynay dhowr guddi oo ahayd in laga horumariyo guddiga doorashooyinka iyo maxay ahayd iyo guddiga dib u heshiisiinta labadaas ayaan qabanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha hogaamin doonta dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adaha ku shaqa leh naga kaalmaynaya dhismaha golayaasha deegaanka marka waxay noo qorshaysan bilaha soo socdaba inaan bilowno haddii alla idmo waa tahay dhinaca arrimaha garsoorka oo kale markaan ka hadalno maxkamada gobolka kama dhisna iyo degmooyinkiisaba mana jiraan hanaan sharci ah oo dadka ku kala bixi karaan marka si loo abuuro nidaamkaasi maxaa hortaagan
runtii waa run garsoorka iyo ammaanka iyo maamulkaba waa saddex tiir oo aan kala maarmin haddaad deegaan joogtid waxaad u baahantahay inaad hesho maamul dadku adeego waxaad u baahan tahay inaad hesho ciidan booliis oo ammaanka gudaha ka shaqeeyo waxaad u baahan tahay inaad hesho maxkamada cadaalad ah oo deegaanka ka dhisan marka waa golihii adeega garsoorka dowlad goboleedka jubbaland dhawaan baan dhamaystirnay waxaan dhisnay maxkamaddii sare waxaan rajaynaynaa marka waxaanu rajaynaynaa maadaama golihii adeega garsoorka oo ka kooban toddoba xulmood aan meel marinay maxkamadda sarena aan dhisnay haddana ay jubbada hoose gobolka magaalada kismaayo ay ka hirgeliyeen dhammaan garsooryaashii inay dhowaan gobolkan yimaadaan tartan sameeyaan furan la dhiso maxkamadihii iyo garsoorayaashii dadku adeegi lahaa
madaal madaxweyne waxaa jira duqeymo ayaa inta badan waxay ka dhacaan oo aan meel loo deyin deegaano ka tirsan gobolka jubbada gobollada jubbooyinka marka duqeymahaasi dhibaatooyin ayay u geystaan dadka shacabka arintaas ilaa hadda maxaa ka qabateen
runtii horta duqeymuhu ujeeddada laga leeyahy waxaa weeyaan in argagixisada lagula dagaalamo saldhigyada waaweyn oo ay samaysteen iyo nimanka hogaamiye oo la taargadgaraynayo marka qoliyaha naga caawiya xagga cirka oo dowladaha kala gedisanna inta badan waxaanu la wadaagnaa inay taxadiraan oo ay kala saaraan shacabka iyo cadowga marka boqolkii shan iyo sagaashan way ku guulaystaan inay cadowga taargadgareeyaan oo dadka shacabka ay ku badbaadaan intay wax ka soo gaaraanna waxaanu samaynaa inaan u tacsiino la qaybsanno dhibaatada iyo xanuunka laakiin waxaad ogaataa mar hadday nimankii dadkii ku dhex milmeen saldhigyo ka dhex samaysanayaan in lala dagaalamo ay qasab tahay ayagii ay qaraxyo iyo maxay ahayd mushkilad deegaanada ka wadaan mar walba way imaanayaa khasaare laakiin sidee loo yareeyaa sidee looga fikiraa aad iyo aad baan arrintaas ugu taxadirnaa intay wax la ka gaaraanna waxaan la qaybsanaa dhibaatada iyo wixii aan ula qaban